haddana saake la yidhi askartiyaa isdishay waxaa caddayd in asaga uu ka badbaaday laakiin ujeedada ugu weyn ay ahayd isaga in lagu dilo oona la yidhaahdo askarigii waa xiran yahay ninkii waardiyeynayay dilay marka waa ka raali gelinaynaa marka taas waa muuqataa madaxweyne farmaajo hadda ka horna waa looga digay ciqaabta ay mutaysan karto qof muwaadin soomaaliyeed oo siyaasad u tartamayay noocuu raba asalkiis ha soo ahaado waxay ahayd haddii dowladda federaalka xukuumadda federaalka ay ku haysato waxay ahaato xadgudub sharciga u geystay cadaaladda ayaa lagu kala baxaa ee xaafadaha xamar ku dhex yaala xaafadda wardhiigle iyo qaybo ka mid a qofka in maalinba guri lagu hayo laba sano lagu haysto haddana saaka la yidhaahdo askartiya isdishee mid baa dhintay kii kalaa nool taas wax la qaadan kara ma ahan waan uga digaynaa madaxweyne farmaajona waxaan ka codsanaynaa in uu sharciga xurmeeyo sharcigu meesha uu ku jooga inuu xurmeeyo dimuqraadiyadda inuu xurmeeyo